wabacd mawduuca walaalkay tilmaamay waa mawduuca loo qoondeeyey inaan hadda ka hadlo ah mawaaqif min xayaati الصaxaaba mawqif ka mida ama goobo ka mida goobihii nolosha صaxaabada nolosha salafka xayaati salaf marka la yidhaahdo taariikh wax ku saabsan ha laga waramo taarikhdu waa wax aada u cajiiba ilahayba subxaanaه wataعala qur-aanka intuu ambiye soo sardiyo ka warramay buu leeyahy ulaa'ika aladina hada allah fabihudaahu muqtadi ilahay wuxuu tilmaamayaa intuu ambiye ka warramay baa la yidhi waa kuwii alla hanuuniyey kuwaasi ee hanuunkooda ku dayda baa la yidhi subxaana wa tacaala ama faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisadu sideedaba waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka bini aadamka aada u soo jiita weliba markay yihiin dadka laga warramayaa dadkii tusaalaha ummadda u ahaa haddaynu idhaahno salafkii ummadda tan salafku waa dadkeedii hore oo ah ambiyadii oo ah صaxaabadii oo ah taabiciintii oo ah taabi taabiciintii oo ah quruni اlmufadala nebigu salawaatu اllahi wasalaamu عalayh wa ka xadiidka صaxiixa ku tilmaamayey inuu u khayr badan yahay qarnigiisu dabeetana kuwa ku xiga dabeetana kuwa ku xiga wax saddex qarni ku dhodhow haddaynu isnidhaano taariikhdooda ka warrama aad bay u ballaadhanta ma waxaan qaadanaa qadaaya صaxaaba mise taabiciin mise taabici taabiciin mise a'immadii macruufka ahayd ee islaamkee dambe imaamu malik iyo shaafici iyo bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo abu daa'uud iyo raggii la mid ahaa waa runtii majaal aada u ballaadhan oo taariikhi ah waxaa kaloo isna aada u ballaadhan inaynu ka warranno markaynu salafka mawaaqif noloshoodii ka mida aynu tilmaamayno halkaynu ka abbaarraa ma waxaynu ka abbaarraa jihaadka iyo mawaaqiftoodii waxaynu ka abbaarraa iimaanka iyo mawaaqiftoodii waxaynu ka abbaarnaa waraca iyo zuhdiga iyo alla kacabsiga waxaynu ka eegnaa akhlaaqiyaadkoodii iyo dhaqankoodii waxaynu ka eegnaa cifadoodii iyo tawakulkoodii ma waxaynu eegnaa tadxiyaday samayn jireen iyo siday diinta ugu hagar bixi jireen ma waxaynu eegnaa siday ikhlaas ula iman jireen ee ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada ugu keli yeelayeen ma waxaynu ka eegnaa dhankii cibaadaadkooda salaad iyo soon iyo zake iyo sadaqa iyo cibaadaadkii alla faray siday u fulinayeen ma waxaynu ka eegnaa bir iyo sama siday ula imanayeen waa majaal aada u ballaadhan runtii wlkul waana la helayaa cid ka warrantay ama kutub wax ka qortay walidalik mawduuca intaa ballaad leed iyo afartan iyo shan daqiiqa aynu isoo haysanaa markaynu ka bilownaba afartan iyo shan daqiiqo iyo mawduuca intaa leed waxa aan door bidaya haddii taariikhu salaf ay sidan u ballaadhantahay wax badanna ay sido oo xataa haddaynu isnidhaano una hal mida intaa qaadataan ninkaa un tarjameeyo mawaaqiftii noloshiisa ka warraba matalan mawaaqiftii abibakar oo qura haddaynu ku soo koobno waktigan iyo ka badanba waa laga warrami karaya laakiin waxaan isku dayayaa xayaati صaxaaba muqtatafaat ka mid oo kala gedisan inaan ku soo koobo oo salafkaas aan kaga koobsado jiilkii ugu sarreeyey ee ah jiil صaxaaba jiilu صaxaaba haddaan soo qabanno way dad tiro badan kumaankum qof ah oo nolosha dhammaanteed aan dadka tusaale inoogu ah arwac ilamhila fi kulli baabna dhigay waxaana isdul taagi doonaa markaa saddex afar saxaabi ama shan lix wixii aynu ka gaari karno innagoo mid walba ka qaadanayna hal mawqif oo qura iskuna dayayna maadaama qadiyadu ay taariikh tahay inaan taariikhda ilaabo mawqifkaasi inaan isku day inaan saxiixeynka ka soo saaro iyo wixii kaaga dhow yacni mawqif axaadiista saxiixa ku soo aroortay bale aan isku dayo inta badan qisas yacni nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo saxaabadaasi dhex martay oo isku dhowdhowinayay mawqifka koowaad waxaan isku dayaya inaan dad kala gedisan ka soo qaado caruur dumar rag mufawihiin oo khutabo ahaa raggii marmuuqa ah abibakar iyo rag la nooca dad kala gedisan si aynu jamaacati صaxaaba bal mawaaqif kala gedisan uga arki karno kow aan carruurtaba ku bilaabo waxaa jiray صaxaabi yaroo la yidhaha rabiica bnu kacb اlaslami rabiica bnu kacb اlaslami wuxuu ahaa صaxaabi yar oo ka mida صaxaabadii nebiga u khidmayn jirtay dhalinyaradii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu alayh u khidmayn jirtay bale wuxuu ahaa wuxuu leeyahay xadiidka imaamu muslim uu warinayo waxa uu leeyahay xadiidka imaamu muslim uu warinayo iyo abu daud iyo nisaa'iba kuntu abitu maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh alih wasalam nebigaan habeenkii gurigiisa u hoyan jiray buu leeyahy faataytu biwadu'i wa xaajatih waxa aan qaban jiray ee nebiga habeenkii ula hoyan jiray waxay ahayd buu leeya inaan habeenkii wixii shaqe uu baahdo aan ka caawiyo oo nebigu habeenkii hadduu soo kaco salaad buu tukanayay waa baxayay inaan waysada iyo waxyaabaha u keena baan qabanayay buu leeya waa inaan yar oo nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh caawinaya dabeetana nebigu wuxuu arkay wiilkan yar iyo sida uu u dadaalayo hadduu nebigu soo kacaba waysuu diyaar leeyihi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh sal waar bal waxay weydiisa buu ku yidhi wiilkan markuu arkay sida uu ugu dadaalayo ayuu nebigu wuxuu damcay inuu wiilkan yar abaalmariyo wiilkii wuxuu weydiiyey nebigu waxi weydiiso wax qabso bal riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen inuu yidhi aan soo tashado bal waxaan ku weydiisan lahaa masala soo eegaago markuu ka fekeray maxaad nebiga weydiisataa wiilkan bal waxaad eegtaa inta uu ka fekerayo yacni waxaad garan kartaa markaa dhallinyaradan saxaabada iyo qaabka loo tarbiyeeyey noocu ahaa waxay himadoodu ahayd sida ay nolosha u arkayeen waxa uu agtiisa qiimo ku lahaayo wuu fekerayey adigoo ilmahaaga markaad tarbiyayso waxaa laga yaaba inuu ka fekerayo injineer aad noqoto iyo doctor dakhtaraad soo baxdid iyo dad carruurta imika waraysiga qaadato boloti baa noqonaya buu ka odhan doonaa iyo wax la mid a yacni waa modelka nolosha uu ka arko waa dadka u arko nolosha inay marmuuq yihiin oo islay aad ku dayata nebigu ilmaha yar markuu ku yidhi war bal wax qabso wuxuu ku yidhi as'aluk muraafaqataka fi ljanna haddii wax lay weydiiyey inaan qabsado waxa aan ku weydiisanayaa jannada inaan meel kaala dego kula socdo wuxuu rabaa wiilkan yar hamigiisu jannada booska sare ee firdowsa lacla inuu ka qayb galo dabeetana wuxuu leeyahy mar haddaad tiri wax qabso ilaahay rasuulkiisa iyo waxaan qabsaday halkaa nebigu wuxuu ku yidhi aw gayra dalik aw wagayra dalikna waa la xarakeeya waar wax kale ma sheeganaysaa ama se taa mooyaane wax kale miyaad u baahantay labada macnoba waa qaadan kartaa war wax kale ma sheeganaysaa baa la yidhi aw gayra dalik qultu huwa dak waxaan idhi buu yidhi may may waa midhkaa un anigu kaan doonaya saxaabigii yara wuxuu leeyahay wax kale anigu ma rabo ee waxa aan rabaa waa jannada booskaa sare inaan saaxiib kugula ahaado waa arrin aan nebiga gacantiisa ku jirin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu u tilmaamay jannadu inayna xoog si u baahan tahy markaasu wuxuu ku yidhi faacinnii calaa nafsik bikasrati sujuud haddaba bal adna waxaad iigu gargartaa buu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh naftaada inaad ka keento sujuudda inaad badiso waa kii nebigu tilmaamayay addoonku wuxuu ilaahay ugu dhow yahay maxay aqrabu maa yakunu alcabdu lilah ilahay waxaad ugu dhowday markaad sujuudsan tahay nebigu wuxuu ku yidhi wiilkan yar markaa isagoo rabaynaya isna haddaad muraafaqatii fi ljanna waxaad rajaynaysaa uu yahay waxaad badisaa sujuudda badi oo ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhnaanshiyahaad ku xidhan tahay aada haw tiro bato sujuudda badi idan waxaa kuu muuqda hamigan jiilu saxaaba raggooda waaweyn ee u dee uu jihaatamaya ama cibaadaysanaya ma kuwaa markaynu ka nimaadno dhallinyaradoodii qaabkay u fakerayeen wuxuu ahaa maxay siduu jannada booska nebi maxamed uu u geli lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu jannada nebiga ugula saaxiibi lahaa ayuu ahaa hamigiisu markaasu wuxuu leeyahy waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna uu nebiguna leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh cibaadada badi salaada badi ogsoonow haddaad rabto nebi maxamed booskiisa inaad ka qayb gasho ama aada aragtid waa inaad fooda dhulkaad ku hayso tiro badisa salaadu waa waxyaabaha sababa markaasi in nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi muraafaqadiisa la helo innagu waxaynu iska dhaadhicinay nebiga haddaad jeceshahay mawliid dhig ama caynkan dhig ama kan nebiga haddaad jeceshahay raac wuxuu ku amray fuli diintu la yimi u hiili taas baad ku tegaysaa meeshii ugu dheerayd ama ugu fiicnayde kaasi waa wiil dhalinyaro ah maadaama waktigu yaryaana waa soo koobkoobaya waxaan soo qaadanaynaa labaad bal dumarka gabadh ka mida iyo iyana siday wax u arkaysay iyo waxa ay ka fakeraysay waa umu xaram bintu milxaan aan soo qaadano umu xaram bintu milxaan waa haweeney ka mid a saxaabada dumarkoodii la yaqaanay waxay la walaal tahay umu sulaym bintu milxaan oo iyana aynu soo qaadiba doono wa anas ibnu malik habaryartii waa saxaabigii lahaa fustu rabilkacba walaalkii walaashii waa haweeney ka mid a waa cubaadatu bnu samit xaaskiisii waa haweeney ka mid a saxaabadii macruufkee la yaqaanay waa haweenkuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi gurigeeda hadhsan jiray bay ka mid tahay oo ay culimmadu culamaa alxadiidi wataariikh ay leeyihiin iyadiyo nebiga waxaa ka dhexeeyey maxram bay isu ahaayeen ay leeyihiin oo radaaca ayay wadaagayeen ama aabbihi ha wadaagaan ama isaga ha wadaagaan ama awowga ha wadaagaan waa isku khilaafsan yihiin meeshay ka wadaagayeen laakiin waxbaa ka dhexeeyey iyana aan soo qaadana xadiis صaxiixa oo imaam albukhaari iyo muslim abu daawuud iyo nasa-i iyo tabrani iyo axmed intuba ay soo wariyeen xadiidkan صaxiixa ah waxaa ka soo aroorinaya inankay habaryarka u ahayd ee anas ibnu malik waxa uu leeyahy ana nabiya salى اllahu alayh wali wasalama qaala yowma fi beytiha nebigaa salawaatu ullahi wasalaamu alayhi qaala yowma min alqaylula nebigaa maalin waktigii duhurka gurigeedii seexday haweentan buu gurigeedii waktigii duhurka seexday dabeetana nebigu isagoo hurdo buu toosay isagoo qosol ayuu toosay markaa waa seexday qof hurda oo isagoo qoslaya soo kacay fastayqada wahuwa yadxik isagoo qosol ayuu nebigu soo kacay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow maxaa kaa qosliyey waxaanaad ku qososhay waa maxay wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaan la yaab oo arkay oo ilaahay tusay qoom ummaddayda ka mid a oo badda iyagoo aada muqoramoodo fuuli doona badda korkeeda intay maraan ilaahay dartii u dagaalami doona oo jihaatami doona nebigu casrigiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo saxaabadii la noolayd badkamay dagaal gelin markan hore waktigaa hore ee uu nebigu noolaa nebigu wuxun bay tahayeen jaziira alcarab gudaheeda carabtii iyo romaniskii iyo dadkii deganaa iyo yahuudi iyo wixii lamid ah laakiin dagaal badeed iyo doonyo markaasi ma jirin nebigu markaa intuu seexday oo uu toosay isagoo qoslayabuu wuxuu leeyahy waxa allay tusoo aan arkay qoom ummadayda ka mid oo intay badda fuulaan dagaal tegaya haweenaydani waa haweeney waxaynu ognahay inaan haweenka jihaad waajib ku ahayn inuu nebigu yidhi lakuna jihaadun laa qitaala fiih idinka dagaal kalaa la ydin saaray oo aan dhiigdaadanin waa xajka xajka waa iska dagaal yar haweenka wuxuu nabigu ku yidhi idinku dagaal kalea leediin oo laa qitaala fiih wax dagaali kuma waajib aha waktiga caadiga ah haweenta tani laakiin maca kulli dalik waxaynu dareemi doonaa hamigeedu halka uu taagan yahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisi iyo ii bari alle in kuwaa layga dhigo qolada badda ka dagaalanta maaha beriga hadda qoftan dumari ilaahay rasuulkiisa waxay weydiisanaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mid dhigo kuwa badda ka dagaal gala imra'a haweenaya oo gabadh muslimada oo madiine ku nool laakiin hamigeedu iyo tamanigeedu uu yahay kuwa badda ka dagaalama in alla ka dhigo subxaana wa tacaala dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi anti minhum iyagaad ka mid tahay buu nebigu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh waa seexday nebigiio hurdadii buu ku noqday waa soo toosay haddana isagoo sidii oo kale qoslaya su-aashii bay haddana weydiisa wuxuu sheegay in koox kale alla tusay oo iyana badda si uga dagaalamaya mar kaluu haddana seexdo soo toos wuxuu nebigu sheegay in koox kale la tusay oo badda sidii uga dagaalamaya mar kasta uu nebigu sheegaba waxay tidhaahdaa udcu llaha an yajcalanii min ilaahay ii bari in alle kuwaana igala mid dhigo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi anti min alawaliin adigu kooxdii horead ka mid ahay kuwii hore ee badda ka dagaalgelayay baad ka mid ahay xadiidkani dhan waa mucjiza min mucjizaati muxamedin salawaatu llahi wasalaamu calayh waayo gayb buu ka sii warramay ilaahay u waxyooday waana mucjizaadka nebiga wax ka mid ah dhan kale wuxuu tilmaamayaa haweenkii saxaabadu hamigoodu halka uu ku xidhnaayo waxa ay raadinayeen iyo qaabka ay u fakerayeen haweenayda tan waxaa guursaday ama qabay cubaadata bnu saamit saxaabigii la odhan jiray ee nuqabadii hore ka tirsanaa yani ansaarta kooxdii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baycat alcaqaba la soo gashay ka mid ahaa raggii dagaaladii islaamiga waaweynaayo o dhan ka qayb galay ahaa cubaadata bnu saamit wuxuu ka soo qayb galay waxay culamaadu yidhaahdaan mucaawiya ayaa dagaalkaa qaaday laakiin waxaa kaloo taariikhda soo aroortay inuu cusmaan cahdigiisa ahayd mucaawiyana uu ahaa un ciidanka ninkii fulinayey cahdigii cusmaan bnu cafaan radia allahu canhu ayay saxaabadu waxay bilaabeen weerarkii lagu qaadayay jaziiraddan hadda loo yaqaano qubrus qubrus markaa ciidamadii weerarayay oo uu wato saxaabigaasi mucaawiya ibnu abi sufyaan ciidankuu dirayay ah ayaa waxaa ka mid noqday cubaadata bnu saamit oo odaygii qabay islaamtan saxaabigaasi ah dabeetana maca islaamtan baa isa soo raacay kuwii nebigu sheegayay bay ka mid noqotay oo soo jihaad tagtay qubrus markii ay tagtay ee baddii laga dhammaaday ee berriga la marayo ayaa baqla ama neef ay fuuli lahayd baa loo qabtay fuul bay istidhi dabeetana way ka siibatay dabeetana luquntaay ka kala jabtay umu xaram bintu milxaan waxay ku geeriyootay markaasi qubrus iyadoo maxay fandaqat cunuquha iyadoo luqunta ka jabtay bay ka geeriyootay ku geeriyootay meeshaas walidalik bu imaamu abu daawud wuxuu leeyay waxay ku geeriyootay bintu milxaan qubrus bay ku geeriyootay buu leeyahy waa ciidanku nebigu ku tilmaamaya inay yihiin jayshun makfuurun lahu ciidan alla dembigooda uu dhaafay qisada waxaynu ka soo qaadanno qura uga jeedna markaasi haddaynu carruurtu waxay ka fakeraysa eegnay bal dumarkuna siday u fakerayeen haweenay ka fakeraysa inay jahaatanto oo ciidamo badeed raacdo oo ay xadkaasi gaadho waxaynu odhan karnaa jiilu صaxaaba dhan kaleaynu ka eegi karnaa bal nolosha iyo siday u waajahayeen alqada walqadar iyo siday u aaminsanaayeen dhibtu markay dhacday iyo siday u arkaysay bal aan eegno hooyo ilmaheedii dhintay waa isla qoyskan aan tagnaba iyoynan fogaanin walaasheed gabadha tan iyana aan u tagno umu sulaym umu sulaym bintu malxaan waa haweeney saxaabiyadoo macruuf oo la yaqaano magaceeda rasmiga ah rumaysa rumayda magacyo badan baa lagu sheegaa laakiin umu sulaym bintu milxaan waa gabadh la yaqaanoo macruufa waa anas ibnu malik hooyadii saxaabigii yaraa ee nabiga u khidmayn jiray anas ibnu malik la odhan jiray waa hooyadii waa gabadhii uu qabi jiray saxaabigii abu طalxa alanfari la odhan jiray waa gabadha imaamu nasaa-i uu soo aroorinayo xadiidka walbani saxiixa ku tilmaamayo in odaygeedii hore malik bnu nadar ee anis aabihii markuu dhintay ayuu ninkan isiri guurso oo mushriki dabeetana ninkanna diintay la jeclaatay waa diiday waxay ku tidhi markii dambe adigoo aan islaamin dee kuma guursan karo laakiin waxaan kuu sheegayaa haddaad islaamto sadaaq meherkale ku weydiin maayo ee islaamnimadaasaa meherkaygu ahaanaya waxana way u sharaxday kadib buu abu talxa saxaabiga weyne loo yaqaanay aad taqaaniin ayaa markii dambe islaamay haabit oo anas ibnu malik xadiidka ka warinaya wuxuu lahaa fama samictu bimra'atin qatu kanat akramu mehran min umi sulaym alislaam maan arag buu yidhi gabadh ka meher qaalisan weligay umu sulaym waayo meher waxay u qaadatay islaamnimo waa haweeney aad garan karto inuu nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka shaykhaynku warinayaan uu ku tilmaamayey nebiga wuxuu yihi jannadaan galay dabeetana waxaan maqlay qof sanqadhii saafaida ana bilgumaysa qofkan meesha ka sanqadhayaan eega mise waaba umu sulaym wa taasi uu nebigu jannada ugu bishaaraynaya le iyadoo jannada ku jirta ayaana waa haweeney islaamka macruuf ku ah haweeneyda tan abu talxa markay guursatay ayay wiil u dhashay abu talxa safray xadiidku insha allah saxiixaynku ku yaalla isna abu talxa intuu maqnaa baa wiilkii naftu ka baxda wiilkii waa sakaraaday dabeetana waa geeriyooday isagoo caawa wiilkii geeriyooday ay mare ku daday ayaa abu talxa soo galay dabeetana odaygiiyo safarka imo soo galay markay aragtay waxay ku tala gashay inay odaygeeda marxabaysiiso wiilkiioo maradu ku dadan tahay ayuu wuxuu odaygii markuu soo galay yidhi nabal inankii ka warran inankiisuu yihi waxay ugu jawaabtay markaas hada'at nafsu waarju an yakuna qad istaraax waa xasishay naftiisii waa degay waxaanan rajaynayaa inuu raaxaystay inuu si fiican uu uxasilay baan rajaynaya abu talxa markaa wuxuu u qaatay wiilkeen xumadii ka jabtay oo dee uu qaboobay oo ladayi markaa waxba marada kaba rogine gurigu hore u dhaafo cashay u babiso waa siiso waa isa soo diyaariso aroos baa la galay arooskoodaasi markii uu u dhammaaday kadib ayay subaxii waxay ku tidhi abu talxow weliba riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa waxay ku tidhi heedhe reer hadduu caariye kaa qaato alaab hadduu reer qaato oo marka la yidhaahda waa alaabtii iska soo celi uu isku adkeeyo ka waran abu talxa wuxuu yihi de way gardarayin dadka alaabtooda intay qaataan haddana hadhow inay isku adkeeyaan waa gardaro waxay ku tidhi wiilkan ilaahay baa ina siiyey allihii ina siiyaa qaatayne soo aas inankaaga ugu dhintayabay abu talxa waa yaro cadhooday markaas gabadhan cashada iyo arooska iyo baabkan u saartay inankiisii oo dhintay oo maydoo meesha ku dadan dabeetana nebigu uu tegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qadiyadii buu u sheegay markuu sheeguu nebigu wuxuu ku yidhi xalayse gabadha ma la kulantay dabeetana haa buu yidhi nebigaa uu duceeyey wuxuu yidhi allahuma baarik fii laylatihim haada ilaahu habeenkooda u barakee habeenkoodaasi u barakee habeenkii gabadha tani waxay qaaday wiilkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu abu talxa cabdillaahi waa wiil macruuf oo la yaqaano waa wiilka uu tilmaamayo axad ruwaat ba wuxuu leeya waxaan arkay wiilkii uu nebigu lahaa ilaah u barakee waa wiilka markii uu dhashay dambe nebiga loo keenay iyagoo timir yar sida oo la yidhi taxniinka noogu sameeyo uu samaynayo uu duceeyey waxaan arkay bu uhi wiilkiiyo toddoba uu dhalay ay qur-aanka iska dhinac akrinayaano xifdisayin buu leeyahay ee ninka xadiiska warinaya mawqifkanaan soo qaadanay muxuu yahay waa hooyo ilmaheed dhintay oo hoogaya iyo ba-ya iyo jabayay midna aan lahayn qaylinayn oo buuqaynin werwer iyo naxdini ka muuqanin u aragta ilaahay inuu siiyey haddana ka qaatay dabeetana inaan dhibiba jirin caariyaa walba inuu ha xagga alle ka yimi allihii keenay dabeetana inuu qaatay yacni waa nolosha siday u arkayeen noloshu dhib kumay haynin noloshu wax fudud bay la ahayd waxay la ahayd nolol aan istrasiya lahayn werwer iyo walaac iyo maskax xanuuntoona aan lahayn fudud oo ay u arkaysay un in ilaahay keenay subxaana wa tacaala isaguna qaatay wax lala hooyo laga qayliyaana inaanay meesha jirin waxaynu odhan karnaa dhan kale haddaynu milicsano noloshan saxaabadani noocay u ekayd haddaynu dhan kale ka eegno aan eegna bal cibaadaadkooda iyo waxay tasawurayeen iyo siday u arkayeen maxaan uga jeedaa tan waxaan uga jeedaa abu bakr الصidiq radia allahu canه ayaa subax nebiga la tukaday kadib ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu عalayhi su-aal weydiiyey su-aasha uu nebiga weydiiyey waxa weeyaan saxaabadii man asbaxa minkum اlyawma saa'ima warsaaka ayaa uu abaristay isagoo sooman buu nebigu yihi xadiidku صaxiixu muslimku ku yaala saaka ayaa uu abaristay isagoo sooman abi bakr baa wuxuu yidhi ana ya rasuul الlah ilaahay rasuulkiisiiyow anigaa saaka sooman markaasuu nebigu wuxuu kaloo yidhi faman tabica minkum اlyawma janaaza maanta yaa meyd raacay oo janaaso ka qayb galay markaasuu abu bakr yidhi aniga markaasuu nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faman acama minkum alyawma miskiina warsaaka yaa miskiin quudiyey buu nebigu yidhi abi bakr baa yidhi aniga wuxuu nebigu weydiiyey markaa faman caada minkum alyawma mariida war qof buka maanta yaa soo booqday abi bakr baa wuxuu yidhi aniga yani afar shay buu nebigu sheegay yaa sooman aniga buu leeyahay yaa janaaso raacay meyd yaa raacay aniga buu sheegay waxaa kaloo weydiiyey war miskiin yaa quudiyey oo saaka masaakiinta yaa wax siiyey aniga buu sheegaya waxaa kaloo la weydiiyey qof buka yaa soo booqday aniga saaxibu kanzi lcumaal wuxuu leeyahay salaad subaxna way ahayd lafdiga muslimna faman man asbaxa minkum baa ka muuqata kollay inay wakti subaxnimo gelin hore ahayd baa ka muuqata xadiidkani waxa uu inoo tilmaamayaa saxaabadu nolosha sida ay u arkaysay iyo abi bakr cibaadada waxa uu yaqaanay xidhiidhku ilaahay la leeyahay inuu fiican yahay oo ah inuu waabarista isagoo sooman xidhiidhku bulshada muslimiinta a la leeyahay inuu fiican yahay oo ah meydkooda inuu raacayo oo kooda buka inuu soo booqanayo oo kooda baahan inuu wax siinayo subax qura inuu intaa wada sameeyey yani waxay tilmaamaysaa qofka صaxaabiga inuu ahaa rajul اجtimaaعي qof aan ilaahay un ku xidhnayn subxaana wa tacaala intuu masaajidka gala dadba ka muuq dadba ka muuqurtaanu ahayn ee inay ahaayeen dad isku xidhan oo ninkaasi sooman ee saxaabiga adigu waxa laga yaabaa haddaad soomto maalinta inaad jirjircadka u seexato tiraa maanta waa soomanay daada maalin khamiiseed soonto ama isniin inaan dibba lagu arago shaqadaad ka fasax qaadato wax walbaad tidhahdo waan sooman oo aad meel siibsato laakiin abubakar xidhiidhku ilaahay la leeyahay waa kanoo wuu sooman yahy xidhiidhku mujtamaciisa iyo jamaacada muslimkaa la leeyahay waxa weeyaan inuu kooda dhintay raacayo oo kooda buko soo booqanayo oo kooda baahan wax siinayo oo bulshada dhammaanteed ku xidhan yihi dabeetana nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma اجtamacna fi mri'in wa fi bacdi riwaayat ma اجtamacna hadihi اlkhisaalu fi ywmin fi mri'in arrimahaasi kuma kulmaan qof muslima maalin qura ma wada sameeyo ilaa dakhala aljanna buu nebigu yidhi ninka maalin qura xidhiidhku alla la leeyay bulshada muslimkaba uu la leeyay sidaa u fiicnaysiiyey ee afartaasi shay maalin qura wada sameeya wuxuu noqonayaa buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh qof ka mid a ahlujanna abibakr mawaaqif badan buu lahaa laakiin mawqifka waxaan usoo qaatay inaanu tusinno saxaabiga iyo bulshadiisu siday ahayd mujtamaca iyo xidhiidhku la lahaa ninka saxaabiya inuu ahaa abibakar aynu odhan karno waa ninkii ugu mashquul badnaan lahaa buu noqon lahaa oo waxaa la odhan lahaa waa qaa'id siyaasiya oo nebiga wasiiro ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo arrimaha muslimiinta waaweyn ka fekeraya haddana maan soo qaadanin ama maynan soo qaadan mawaaqiftiisii siyaasiga ahayd iyo meeluu istaagay iyo xuruubu ridda iyo mawqifku riddo ka qaatay iyo hijradii iyo nebiga siduu u taageeray iyo adduunkiisii wuxuu ku bixiyey iyo waxaasoo dhan kamayna hadal isagoo rajul siyaasi oo mujtamaca ciddii ugu sarraysayba waxaynu ka warramaynaa dadka caadigaasi uula dhaqmayay oo ah qof buu ka soo booqashadii miskiin waxsiintii jinaaso raacitaankeed idan waxaad dareemaysaa inuu ahaa jiilu saxaaba jiil aanay umuurtu mashquulin oo hadduu nin siyaasiya yahay iyo hadduu nin weyn yahay aan noqonin mid meel fadhiyo dadku ay u yimaadaan un isaga ee ahaa qof bulshaawi oo mujtamaca ku dhex jiray oo isagu markaasi muslimka xidhiidhinayey kiisa xanuunsanaya booqanayey kiisa baahan wax siinayey intaa waxaa ka sii adag inay waxaani dhaceen subax yacni waxaad odhan kartaa habeen buu markaa sameeyey hadduu waa baristay inuu intanba fid ama salaada subax intii iyadoo loo soo kacaya ama la adimayey ayuu waxan ba isu soo maraad odhan kartaa ayuu masaakiin wax soo siiyey oo jinaaso soo raacay oo yani qadaayaadkan o dhan soo fuliyay baad odhan karaysa waxay tilmaamaysaa marka hamigoodu isagoo aakhiro ah oo carruurtu waxay ka fekeraysaa janno siday u geli lahayda oo haweenku waxay ka fekerayaan siday u jahaatami ahaayeen haddana kubaraa'ul qoomkoodu inay ahaayeen mujtamaca kuwa anfacaya oo aan noloshoodu aakhiro oo qura ku salaysnayn ee adduunka wax taraya oo u arkaya adduunka waxa muslimka loo qabanaya inuu yahay waxa jannada lagu tegayo waxa muslimka loo qabanayo yacni jannada waxa lagu tagaa inaanay salaad iyo cibaado qura ahayn ee haddaad mujtamaca seeraf garayso oo baahida dadka muslimiinta aad isku daydo inaad awdo oo kiisa masaakiinta imika waxaa laga warramayaa agoon iyo dad baahan oo laleeyahy waxa la siiyo kuwa masaakiinta iyo ducafada aad wax siiso oo kuwooda xanuunsanaya iyo dhakhaatiirta iyo meelaha lagu baahan yahay aad tagtid oo kuwa laga dhintay aad raacdid yacni saddexda qisaba waa saddex qiso oo tilmaamaya markaynu soonka reebno saddexda kaleba waa saddex shay oo tilmaamaya meel lagu baahan yahay meel dad ku dhinteen oo janaaso waa meel baahiya taallo qof miskiina waa meel baahiya taallo qof bukoo xanuunsanaya booqashadii waa meel baahi taallo ma aha meelo manaafic dunyawiya loo doonto maca dalik isagoo abubakar sidiiqa isagoo saxaabi weyna isagoo nebiga wasiiradiisiiya isagoo qaa'idkii ummadda muslimiinta ah ayuu ahaa kaa baahiyaha hoose ee muslimiinta tilmaamayay idan waa mawqif aynu ka tilmaami karno kubaraail qoomna inaanay meel gaarayana ku xidhnayn inay ahaayeen dad bulshada ka mid a kuwooda yaryarina kuwaa jannada raadinaya inay ahaayeen kuwa waaweynina oo janno wuxuu ku raadinaya ahayd nebi maxamed shaqada uu shaqaynaya iyo caawimaanta caawimayo iyo waysada uu ula diyaar yahay kuwa waaweynina ducafada iyo dadkaa baahanaysaatan u raadcaynayay oo ugu gargaarayay mawqif saddexaad ama afraad haddaan tilmaamo waxaan qaadan karnaa bal nusuusta sharciga iyo siay ula dhaqmayeen qur-aanku markuu soo degay iyo siday u arkayeen inagu inta badan qur-aanka waynu akrinaa laakiin waxaynu akrinaa inagoo u aragna dad inaga inaga horreeyey in lala hadlayo dad inaga inaga horreeyey in lala hadlayo waxaa laga yaaba qur-aanka markaad akrido in aladiina aamanuu markaad ka eegto un inaad mu'miniintii hore iyo abibakar iyo meelaha ka warramaysid markaad aragto qur-aanka akrido munaafiqiin iyo wax laga warramayo inaad ka warramaysid cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool iyo kooxa lamid ah kaafiriin marka laga warramayo abujahal iyo kooxda aad ka warramaysid adiga maskaxdaadu waxay u brograam garaysantayba ninkan lala hadlaya inaanad ahayna qur-aanku cid kale inuu ka warramayo laakiin mawaaqif saxaaba kaa way ka gedisnaayeen qur-aanka wuxuu arkayey nas kasta oo soo degay isagaa isku eegaya ama isagaa isku qiimeynayay waxay culammadu yidhaahdaan sida saxiixaynkaba kuwa soo aroortay wafdu bani tamiim iyo meelahaasi markay yimaadeen ee wufuudda nebiga u imanaysay ciddii madax wafdiga looga dhigi lahaa ayaa waxaa murmay abibakar iyo cumar waxay ku murmeen kooxdaa hebel madaxa looga dhigayo maya hebel ha looga dhigo cumarna aqrac ibnu xaabisna in la yidhahdo tilmaamaya abibakarna nin kalu tilmaamayay dabeetana labadoodiiba hadalku ka yaro taagtaagna dabeetana midbaka kalu wuxuu ku yihi wallahi ma rabtid inaad aniga khilaafta mooyaane aad dan kalaba ka lahayn hadalkan hadalkii baa yaro taagtaagmay waa bashar qur-aan baa soo degay ilaahay subxaana wa tacaala la hadlayo qur-aankii soo degay saxaabi kalaa maqlay waxaa maqlay haabit ibnu qays ibnu shamaas haabit ibnu qays ibnu shamaas waa nin ansaariya saxaabadii waaweyneed ka mid ah waa khaiib mufawaha buu ahaa khaiib lansaar buu ahaan jiray bale nebigu khaiib u ahaan jiray markii dambe yani dadkan mufawahiinta ee codkarka ah ee loo dhiibto inuu hadlo nin aad u aftahan oo hadlo yaqaana buu ahaa oo xataa carabtu waxay lahaayeen dhaqan ah marka laysu yimaado ee qabaa'ilku isu faanayaan qabiil weliba wuxuu soo saari jiray nin ukhudbadeeya wuxuu kaloo soo saari jiray nin gabya markaa gabayadaa la ysu dhigan jiray reer hebel gabayaagoodu gabay buu tirinaya qolada kalena gabay buu tirinaya waxa kaloo la ysu bandhigi jiray reer hebel ninkooda aftahanka ee afbi hayeenkaa waxbaa la leeyahay ka hadal khudbad buu jeedinaya ninka kalena khudbad buu jeedinaya adabkaa la ysu eegaya wuxuu ahaa haabit ibnu qays raggii saxaabada u hadli jiray markay gaalada isqabtaan khaiibka la yidhaahdo xasan ibnu saabit halkuu ka gebyi jiray isaga waxaa la odhan jiray balwo hadal aayaadkan qur-aankii markay soo degeen ee ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamayo inaan nebiga codkiisa laga kor noqonin ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacu aswaatakum fawqa sawti nabiy oo la yidhahdo sababu nuzuulkeedu abibakar iyo cumar buu ahaa markay aayaadkaas soo degeen ayuu saabit iska tego gurigiisuu fadhiistaa la yidhi guriguu isku xidhan iska jooga dabeetana aayaddan buu u fiirsaday una aayadda ilaahay wuxuu leeyahay codkiina codka nebiga ha ka kor yeelina haddii kale idinkoo aan dareemaynin baa camalkiinu buri doona saxaabikani wuxuu u arkayaaba ana min ahli naar buu leeyahy waayo nebigaan nin cod weyn baan ahaa oo markuu meesha ka hadlo codkiisu had iyo goor codka nebiga ka sarreeyo marka qur-aankani cidduu la hadlayaaba waa aniga buu tilmaamay nebigaa waayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu agtiisa ka waayey xadiisku saxiixu muslimku ku yaalla ayuu nebigu yihi war bal raadiya riwaayaddaasi waxay sheegaysaa sacd ibnu mucaad inkastoo lafdiga ah sacd ibnu mucaad ee riwaayaddaasi ku soo arooray yani culamaa ilxadiid ay war ka tilmaamaan oo ay leeyihiin waa cila ama khata uu galay xamaad ibnu salem oo sanadka ninka ku jira sababtuna ay tahay duruq kaloo xadiis ku soo arooray ninkan ma magacaabayo sababta loo cilaynayo inuu ninku ninkaa ahaana uu yahay sacd ibnu mucaad wuxuu dhintay maxay ghazwatu bani qurayda waa ninkii nabarku ku dhacay ee khandaqa nabarku ku dhacay ee ghazwa bani qurayda lahaa ilaahay ou haydilin yuhuud oo arrinka iyagu dhan u kala dhaca mooyaane isagu xukumay kadibna nabarkii qarxay ee dhintay waktiganina ee nusuustani soo degtay siday culamaadi taarikh tilmaamayaanna waxa weeyaan caami lwufuud caami lwufuudna waa sanadkii sagaalaad marka ninku ninka soo eegay inuu sacd ibnu mucaad yahay su-aal baa laga keena calaa kulli xaal ama sacd ibnu mucaad ha noqdo ama sacd ibnu cubaad ama hayru ha noqdo riwaayaadka qaarkoodna wuxun bay tilmaamayaan nin saxaabada ka mid a yidhi anaa ka warkeenaya nebigu wuxuu weydiiyey markaa waar bal ninkii haabit haa maalmahan ma arkee maxaa ku dhacay maxaa uga dhacay haabit waxaad dareemaysaa inuu nebigu saxaabadiisa ka warhayay oo ka maqan kawa uu tabayey oo isweydiinayay war hebel lama arkee xagu ka dhacay waa la baadi doona ninkii haabit ibnu qays oo gurigiisa joogaa loo tegay waxaa la weydiiyey waar see wax u dhacee nebigii waa ku waayeye wuxuu yidhi markaas aayad qur-aanaa soo degtay waxaana ogtiin inaan anigu ninkii idinku cod weynaayo markuu nebiga ka hadlayo codkiisu aada u weynaa aan ahaa oo codka kor u qaadi jiray markaa camalkaygii waa buray oo dee ahlu naar baan ka mid ahay warkii baa nebiga loo keeno waxaa la yidhi ninkii saabit ibnu qays waa werwarsan yahay oo wuxuu leeyahay nin cod dheer baan ahay oo nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aftiisa codka ku kor yeela nebigu wuxuu yidhi bal huwa min ahli ljanna raabita ahlunaarka kama mid ahe wuxuu ka mid yahay buu nebigu yidhi ahluljanna haabit ibnu qays ibnu shamaas saa taariikhda lagu yaqaano yamaama dagaalkii ka dhacay musaylamat alkadaab ninkii la odhan jiray nebiga sheegtay markay muslimiintu la dagaalamayeen ee uu nebinimada sheeganayay wuxuu ahaa raggii calanka muslimiinta sidee dagaalka adag galay bale markii ragga badh ay soo jabeen waa ninkii weedha macruufkaa laga haya lahaa ilaahay waxaan beri uga ahay raggaasii yaacyaacaya waxay samaynayaan iyo kaa gaaloobay musallama waxa uu ku hadlaya buu lahaa waa raggii ku shahaado qaatay insha allahu tacaala dagaalkaas waxay yidhahdaan intuu xanuudkiisa marsaday ayuu yidhi waxaan ballan alla ku galaya inaan dib u soo noqonin inagoo ilaahay kitaabkiisii sidna inaynu yaacnaa waa waxaan aada u foolxun buu tilmaamayay siduu nebigu sheegay waa shahaado qaat nebiguna wuxuu leeyay bal huwa min ahli ljanna mawqifka aynu halkan ka rabnaa muxuu yihi waxa weeyaan qur'aanka iyo nusuusta qaabka ay ula dhaqmayeen haabit ibnu qays ibnu shamaas qur'aankii soo degay ee sababu nusuulkiisa cumar iyo abibakar ay ahaayeen wuxuu u arkayaa maadaama qur-aan ka warramaya uu yahay codka haddii laga kor yeelo codka nebiga inuu camalku burayo inuu isaga yihi inagu qur-aanka markaynu akhriyayna saa ma u aragnaa ma u aragnaa aayaad kare ciday ka warramayaan iyo acmaashan la sheegaya in adiga ay tahay ma dareemaysaa qur-aanka markaad akhriyaysa in ilaahay kula hadlayo subxaana wa tacaala adiga in alle kula hadlayo waan cid kale lala hadlaynin yani waa waxyaabaha faraqa ugu weyne inoo dhexeeya inaga iyo salafkii hore buu ka mid yahay salafkii hore qur-aankan inuu iyaga ilaahay la hadlayo ay haystay inaguna waxaad moodaa in dad kale lala hadlayo inaynu u arkayno oo qur-aanka markaynu akrinayna inaan wax badan inaga bedelayno aan dhaafno iyana mawqif kala tilmaamno waxaan tilmaamaynaa mawqif nin saxaabiya oo dembaabay oo dembi galay oo dembigii uu galay ciqaab la mariyey oo ciqaabtii noloshu cidhiidhi ku noqotay oo nolosha oo cidhiidhi ku ah jaanis gaala ay siisay ay leedahay soo carar meel laysku dayaco laguma dhigin annagaa wax walba ku wahayne iyo mawqifkuu iska taagay waa kacb ibnu malik xadiidka dheer aynu wada naqaano kacb ibnu malik ee saxiixa ah wuxuu soo arooray oo uu sheegayaa inuu ka mid ahaa nimankii ghaswatu tabuk ka habsaamay isagoo aan cudurdaar haysan waxay sheegaysaa inay bashar ahaayeen oo mararka qaarkood qofku khata ka dhacayay jihaad baa la yidhi usoo baxa soo wada baxa kacb ibnu malik markii hore wuxuu is lahaa nin dhalinyaro oo xoogan oo faraskiisa haysta buu ahaa wuxuu is lahaa ciidanku waa kolay gaabinaya iyo kooxdan hadda sii socotaa kaa dheerayn maayaane horta maanta iska shaqayso aduu barraadka daba boodi doontaay maalintii hore si u warwareegayaa ciidankii baxay barisadii baa timo wuxuu jiray bal shaqo sii yaro qabo kollay dee lagaa dheerayn maayo ninkaa dhalinyarada faraskana wataatee taa dambaad ka daba boodiye weligaa camal aad qabanayso hayse odhanin berraad qaban doonta maanta waxaad qabsan karta qabo berri ha u dhiganin garan maysid berri iyo naftani siday noqon berri iyo mashaakilka kaa hor iman berri iyo shaydaan waxa idinkala yeeli berri iyo nolosha waxa iska bedeli doona ma garanaysid maanta waxaad qaban karto weligaa barraan qaban ha odhanin maanta qabso saxaabigani si u lahaa barraadka daba carari un baabay la fogaatay ciidankiina waa dagaal tegay waa la soo noqday markii la soo noqday munaafiqiintii waxay wada sheegteen cudurdaar waxan baa jiray iyo kan baa jiray dabeetana isna wuxuu jiri war nin muslimaad ee markii hore aad doqonnimo la habsaantaye dee imika yani markii horeu khata'a galay doqonnimadan sheegaya yani waa khata'a markii horeu khata'a galay iminkana khata kale ha kusii sixin oo munaafiqiintu been bay sheegaysaa ayaadna been ha akrinin nebigu u yimi wuxu yidhi ilahay rasuulkiisi anugu cudurdaarba ma lahayn wax cudurdaar oo aan sheegtaa ma jirin sidaa awgeed isaga iyo laba saxaabiyo kalaa sidaa galay dabeetana nebigu wuxuu yidhi iska taga ilaahay baa arrintiina warka keeniya waa noqdeen waxa uu nebigu xukumay markaa saxaabadii magaalada joogtay inaan ninkan lala hadal waxaad qiyaasta adigoo magaaladii aad ku dhalatay jooga oo dadka joogo oo dhan la amro inaanay adiga kula hadal maxaad soo bixi lahayd soo socoto cid kasta u tagto meel kasta istaagto qof jug kuu yimaado qof kula hadlaba aada weydo dadkaan u jeclaa buu yidhi o in adeerkaya baa derbiga uga dhacay markuu albaabka iga furi waayey dabeetana waan la hadlo juuqba wayu odhan waaye bu yidhi waar ilaah baa kugu dhaariye miyaadi ogeyn inaan ilaah iyo rasuulkiisaba jecelo qof muslima ahay juuqba wayu odhan waayey buu yidhi iyadoo naftu haysato gurigiisii iskaga noqda isagoo sidii ku jira oo cid waliba la hadli weyday oo dhulkii u yaqaanay ku cidhiidhtoomo xabsigaa ku jira ayaa boqorkii kharsaan ka talinayay waa romaniska ninkii wakiil uga ahaa sham iyo dhankan oo dhan waa dawlad weyn markaasi oo dee labadii dawladood ee markaa dunida ugu xoog badnaa mantaqad ka tirsana ayaa waraaq usoo diray qola safara oo raashin keenta ayuu waraaq usoo dhiibay uu ku yidhi waraaqdatan waxaa ugeytaan kacb ibnu malik siyaasaddan maanta dunida jirtee ah nin iyo dawladdii markay isqabtaan dawalka kale inay mucaaradka soo shuqa shuqeeyaan oo kolba u yeedhaan oo lacag siiyaan oo sharar u qabtaan waa falsafa macruufa fi taarikh bini aadamku weligii uu samayn jiray waraaq bay soo dhiibeen waraaqdii waxaa loo soo dhiibay nin baaci mushtara oo tujaaro wata waxaa boqorkii meeshaa jooga uu yihi waraaqdan qaado kacb ibnu malik ninka la yidhaahda ee madiine jooga uge magaaladii un baa waxaan ka maqlaa buu leeyay nin namatiya yani nin dadkaa ka tirsanee romanska dhankooda ka yimi oo le kacb ibnu malik ma aragteen oo dadku ii tilmaamayo anaan layla hadlaynin la leeyahy waa ka halkaa jooga kacabkaad raadinaysa ninkii baa ii yimi buu yidhi oo warqadii buu ii dhiibay warqadii nin waxna qoro waxna akriya baan ahaa buu leeyay kacb ibnu malik warqadii baan qaado waan eeg warqadda waxa ku qoran buu yihi ama bacd fainahu qad balagana ana صaaxibaka qad jafaak walam yajcalka allahu bidaari hawani walaa madyaca falxaq bina nuwasik warqadda waxaa ku qoran intaa dabadeed waxay soo gaadhay ninkaa saaxiibka ahaydeen inuu ku xumeeyey oo uu ku yani ku fogeeyey bay soo gaadhay buu leeyahy boqorkii allana kuma badin meel lagugu dullaysto oo aad ku dayacantana ilaahay kuma dhigin ee nin la yaqaano hebel oo xariifa baa tahay ee falxaq bina nawasik na soo gaadh wax walba annagaa kula qabanayne adigoo maanta dawlad islaama iska yaro dhex joogo oo lagu yaro cadaadiyey oo bush waraaq soo diray uu kuleeyay taw soo dheh everything i will do for you soo cararun anaa wax walba diyaar la-ah yani dadka maanta jooga kaba may ladeen si uu baxba waa carari lahaa halka kan waa saxaabi dembi galay dembigu galay cuquubo la siiyey cuquubadu ah meeshii uu joogay in lalaba hadli waayey laakiin raba inuu diintiisa iltizaamo oo uu haysto nin gaaleedu waraaqu soo diro u yeedhayo o leeya waan maqlay sida xuna lagu gale lagula dhaqmaye waa xuquuqdaadii oo lagugu xadgudbayo meel lagugu dullaysto may ahayn inaad joogto iyo meelaad ku dayacantee soo cararoy soo gaadh uu leeyahay wax walba waa kuu qabanaya mawqifka uu istaagay kacb ibnu malik muxuu yihi waraaqdii intaan qaaday buu yidhi ayaa waxaan tegay buu yihi tanuurku tanuurku waa moofo waa dab meeshan in wax lagu kariyo oo ololaysa ayaan u tegay buu yidhi dabeetana intaan ku riday baa waxaan idhi bu uhi wallahi tanina waa fitno labaad imtixaan kale weeyaan oo ilaahay ku eegayo bal saad diintaada uxejisanayso iyo saad su taagayso yacni imtixaan labaad tanna weeyaan baan idhi bu ihi meeshaan iskaga riday markaan tanna meesha ku ridaa amar kale haddana xagga nebiga ka soo baxo uu leeyahay haweenkiinana ha ka tagaan awal islaamaha la joogay guriga amar kalaa soo baxay oo le islaamuuna ha idinka tagaan saddex saxaabay ahaayeenoo kuwii kale niman gabooboo da- bay ahaayeen oo islaamihii baa waxay weydiisteen ilaahay rasuulkiisiiyo dan kaleba kama lihine waa gaboobo aan u shaqshaqayno unu raashinkiiyo wax u samsamayno qoladaa waa loo ogolaaday kacb ibnu malik wuxuu yidhi naawar iska tag mar hadduu nebigu yihi tag iska tag xaafadiinii qabaadna mawqifkaa isagoo taagan oo sidaasi axkaamtaasi loogu wado oo ah inuu keli noqdo oo hataa islaanta la amray inay ka tagto ayuu haddana wuxuu diiday inuu u tago gaalka kan iyo warkiisa waxay tilmaamaysaa sabaatuhum cala diin say diintooda ugu adkaayeen waxay jisanayeen duruufta wax kastoo ay tahayba sida uu mar walba u arkayay maca isagoo ciqaabi saaran tahay haddana inuu iltizaamo oo uu multazim u noqdo diintiisa ilaahay baa dabeetana fawqa sabci samaawaatki qur-aan ka soo dejiyey saddexdan saxaabi toobadooda uu ku aqbalayo fii suurati tawba qur-aanka ku jira ee ilaahay uu tilmaamayo inuu toobadoodii ka aqbalay ilaahay baa soo dejiyey oo saxaabigan oo le markaan masaajidka soo galo qolada kale waabay da'bay ahaayeenoo ma iman jirin buu leeya anigu markaan masaajidka imaado amaan tukanayaa nebiga isha ku yara xadi jiray buu yidhi haddaan arka buu yidhi uu arka inaan soo eegayo xataa ima eegi jirin buu yidhi waxaa laga yaabaa buu yidhi markaan kasii jeesto un inuu yaro eego laakiin xataa haddaan soo milicsado ima milicsan jirin buu nebigu leeyahy wuu iga jeesan jiray subaxii dambuu nebigu yidhi orda uu bushaareeyo waa tii bushaarada loola cararay xadiidka macruufkaa taqaaniya mowqifkan kacab aan qaadanay waa maxay waxa uu tilmaamayaa kacab ibnu malik imtixaanku wax kasta uu yahayba inuu xejisto oo uu isku dayo diintiisa inuu adkaysto oo uu rumaysto gaalku waxa uu qabanayo o dhan inay ka roontay mixnadiisaas isagoo ku adkaystay oo diintiisa xejistaa inay ka roontay isna waa mowqif saxaabi aynu tilmaamayno waktigii wuu dhadhowyi aan hal midoo kale ku daro mowqif mawaaqiftaa ka fogoo kale aan tilmaamo camaar ibnu yaasir ayaan isna hal mowqif ka tilmaamaya waxaan tilmaamayaa mowqif la ysku hayo oo rag isku hayaan iyo qofka ay ishayaan siday ula dhaqmayeen waxaynu ognahay saxaabadu inay bashar ahaayeen in markii dambe muran dhaco la isqabtay qabashadaasi ijtihaadaad kala gedisan inay qaateen waa xarbigii dagaalkii xarbljamal ayaan mowqifkan ka soo qaadaya waa cuثmaan dilkiisii la dilay radia allahu canhu imaamkii muslimiinta ah oo la dilay fitnadii lagu dilay dabeetana caliy bn abi aalib imaamnimo loo doortay dabeetana koox saxaabada ka mid ay u arkeen inay masaladan ka horeyso in cismaan raggii dilay la qisaaso raggii dilo koox badan oo isku jiraana ciidanka cali inay la socdaan calina wuu horreysiiyey in horta dowladnimada islaamigaa cagaal loo dhigo dadkii mowqifkan markaa ka gedisan mowqifka cali qaatay waxaa ka mid ahaa casharat almubashiriin rag ka mid ah zubayr ibn alcawaam falxa waxaa kaloo ka mid ahaa caaisha oo xarbi iljamalba dee la yidhaahdo iyadaaba horkacaysay xadiidka bukhaari sida uu tilmaamayo cabdillahi ibnu sayaad ilasadi ba wuxuu leeyahy falxe iyo zubayr iyo caaisha markay basra usoo kaceen buu leeyahy ayaa cali wuxuu diray camaar ibnu yaasir iyo xasan ibnu caliy oo inankiisiyabuu diray wuxuu diray kuufa inay tagaan oo reer kuufa looga digo qoladaa soo socota dabeetana mimbarkii bay fuuleen intay kuufa yimaadeen oo uu xasanna xagga sare fuulay meel koosto yaro hoosaysana waa camaar fuulay dadkii baa yimi camaar baa hadlay markaa khudbadan camaar baan laba eray ka soo qaadaya camaar ibnu yaasir saxaabiga la yidhahda wuxuu yidhi ina caaisha qad saarat ila albasra caaishii basray usoo socotaa buu leeyahy wa wallahi inaha lazawjatu nabiyikum sala allahu alayh waalih wasalama fi dunya walaakhira caaisha buu yidhi wallahan ku dhaartee waa xaaskii nebi maxamed adduun iyo aakhirabana muxuu sugaya caaisha inay ahayd xaaskii nebiga dunida markii lagu noolaa aakhirana inay zawjaadkiisa ka mid tahay taa macnaheed waxa inay ahlu janno tahay ayuu sugaya wa wallahi inaha lazawjatu nabiyikum fi dunya walaakhira lakin buu leeyay walakina allaha tabaaraka watacaala ibtalaakum liyaclama iyahu tutiicuun am hiy laakiin ilaahay baa idin itixaamaya buu leeya reer kuufow oo waxaa laydinku itixaamaya bal inaa caasho aqbashaan oo tidhaahdaan waa xaaskii nebi maxamed iyo inaa nebi maxamed warkiisii raacdaan ayaa laydinku itixaamaya buu leeyahy riwaayaad kale wuxuu leeyahy inii la aclamu annaha zawjatu fi dunya waalaakhira walakina allaha btalaakum litatabicuuh aw iyaaha mawqifkanaan rabaa waa maxay mawqifkanaan rabaa waxa weeyaan waa mawqif alcadaala waalcilmi ku wada salaysan insaanka waxa ugu badane dhibaa waa maxay inahu kana daluuman jahuula aljahlu waalظulm cagsiga jahliga iyo dulmiguna waa maxay alcilmu waalcadl mawqifkani wuxuu tilmaamaya camaar ibnu yaasir wuxuu leeyahay caaisha way gar darantay hala celiyo waxa uu isku dayaya xataa hadday dagaal noqoto in lala dagaalamo oo la celiyo laakiin waxa kale oo uu qiraya mawqifkan way khata'day uune inaan macnaheedu ahayn qofku hadduu khata galo in la yidhaahdo sitiin daahiya ka tuura naf ma leh ciddaa isqabataan in aad odhanin mar haddaa wax isku haysaan ama masale isku qabateen waa khayr iyo balaayaba beele nafi kuma jirto wuxuu u qirayaa waxay lahayd wuxuu qirayaa maxay waxay lahayd waxa uu tilmaamaya inay ahlujanno ka mid tahy waxa uu tilmaamaya inay nebi maxamed haweenkiisii tahy laakiin waxa kaloo uu tilmaamaya mawqifka kan inay ku khaldan tahy sida xadiis kaloo saxiixa kusoo aroray waa ka mar dambe intuu la hadlo leh caaisha cahdigii laydinka qaaday iyo socodkaagu kala fogaa buu ku yidhi ilaahay waqarna fii buyuutikunna buu ku yidhi adna dee ciidamaabeed marka kan hogaaminaysa waa soo socota cahdigii laydinka qaaday iyo socodkaagu kala fogaa markaasaa caaisha waxay lahayd wallahi baan ku dhaartee mid xaqa sheegi og baa yani waa markii dambe xarbuljabal kadib oo ay u qirayso yani inay isagu ka saxsanaa mawqifka maxaan u daliishanaya waxaan u daliishanaya saxaabada waxay ahayd dad cadaaladda ku dhaqma oo xataa qofka hadday tahayaan oo dagaal isku hayaan oo uu mawqifku mawqif dagaal taagan yahay aan shaksiyadiisa oo dhan burburin gaar ahaan shabaab iddacwa gaar ahaan asxaabi salafiya waktigan dambe waxaad moodaa qofku hadduu khata galo ama bidco nawcun ma uu ugu dhaco sawaan can ijtihaadin aw can khata'in aw wuxu doonaba ha ahaado in laysku dayo qofka in kabihiisa la gubo laga saaro daa'iradda maadaama uu khata'ay ilaa iyo qofka la geeyo halka ugu dambaysa laakiin waxaa loo baahnaa cadaalad mawqifka saxaabiga kan waxaan u qaadanaya marka ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi wuxuu leeyahay waxa uu tilmaamay buu yidhi cilmi iyo cadliba isagoo wax ku xukumaya inay caaisha waxaana xaq mudato laakiin ibnu taymiya fi minhaaji sunna kitaabkiisa la yidhahdo markuu shajaarkii saxaabada dhex maray ka tilmaamayo wuxuu ragga taariikhda qore qaar ka mida bu wuxuu leeyahay adambi almakfuur iyo wasacyi almashkuur bay isku xukum ka dhigeen buu leeyahay waana laba shay oo kala fog adambi lmakfuur qofku khata u galo ijtihaad ku galo alla ka dhaafayo ama toobaduu ka keenayo saxaabadu insha allah waxaan rajaynaynaa in dembigoodu makfuur iyo inay toobad keeneen inay dad fiican ahaayeen laakiin akhta'du waa akhta qof weeyo qof yarkii galaba mawqifka kani markaa waxa uu tilmaamaya camaar ibnu yaasir inuu qofka xataa hadduu mawqifkaa ku khata'san iyo ay xataa keensanaysa in dagaal lagu riixayo in la riixayo laakiin maca dalik in loo sugayo wuxuu xaqu lahaa oo aanay ahayn in laga siibo maxay wuxuu xuquuqu lahaay o dhan sheekh musin wuxuu leeya waktigu uu dhammaaday mawaaqif badan runtii oo saxaabeed baynu tilmaami karaynay jiilu saxaabana waynu ku koobsan karaynay mawaaqiftaa mid waliba nolosha meel ka mida buu hagayay oo yuna tusinayay waa jiraan mawaaqif kaloo aan tilmaami kari lahayn laakiin in sha allahu inta allah aynugu anfaco wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
jazaaka allahu khayran khayra aljaza sheekh mustafe muxaadarada qeymka aada soo jeedisay a dhacday dhegta midig waxaa door dalooshada raggan qoomuluudkaa marka dadkii markay u arkeen calaamadii nin waliba waxay gu leeheen dadkii iskuuladii shaqadii warniyama waxaa tahay dadka dhibaatadii marka dad baa igala taliya waxay yidhahdeen dhibaatada waxaad kaga bixi kartaa ata bidixna inaad dalooshato si aan lagugu tilmaanin dadka xunxun qaarna waxay gu yidhahdeen meeshaba intaa iska gooyo dheg yaroo go-an in yar ha ku soo hadho marka dhibaatadaasaan ku jiraa maxaa sameeyaa balila taliya
waxaynu naqaanaa caadada soomaaliyeed inay ka mid tahay hooyada ilmuhu ka dhintaa inay ka dambe ay dhasho dhegta u dalooliso istiraada dheg daloolin baa xejinaysa isaga kaanama ay geerida ka qabanayso waa caado soomaalidu ay ku dhaqato lakin waa caada min caadaati aljaahiliya waa caado aan diin u dhaweyn kuwa horena ilaahay baa qaaday kana ilaahay baa kuu daayey dheg la dalooliya adba waad garanaysaa inaanay ilmi xejinaynin haddii dheg la dalooliyo ay ku xejismayaan waxaan u malaynayaa bini aadamkaba waxaan dhegi daloolin inaan la arkeen islaan waliba kay dhasho u dalooli baynu odhanahay iyuu kaa tegini haddii dhegtoo la daloolinayo wax ku xejismayaan idan waa caada min caadaati aljaahiliya mana aha qofka muslimkii inuu sameeyo marka taa laga yimaado waa dhacdaa qof muslima in ilaahay wax ku itixaamo waxaa jiri jirtay rag culamadii ka mid ahaa oo la yaqaanay oo gacanta intani go-nayd oo marka koowaad in la arko la yidhaahdo warba tuugaa lagu jaray yani sharciga islaamiga wuxuu ahaa dee tuuguma inta yar laga jari jiray laakiin nina sheekh oo caalimo intanina go-an tahay oo u muuqda inuu tuugoo kala yay ama magac rag lahaa magacu uu muuqday fulani daciif oo kale la yidhaahdo oo dee cilmi alxadiid haddii nin weyn oo caalimo la yidhahdo hebel waa daciif macnaheedu waxa weeyaan warkiisa lama dhegaysto ama warkiisa wax kasoo qaad badan ma leh laakiin dacfiga looga jeeday dacfi jasadiyo ah inuu dee qof idan waa dhacdaa un baan uga jeedaa qof in aafa ama wax ku dhacaan dadku ay si u qaataan insha allah waxba ku yeeli mayso day ta midig ku dalooshiyo hadday ta midig ku daloosho toona mar haddaanad adigu samaynin laa ba'sa bihi dhibna ma aha baan rajaynaya aniga taladeedu waxay ila tahay dhegta inta kalena haystarin waa dulmiye ta kalena waxba ha daloolinin waa dulmi kale eh waa dhib kale waxaasoo dhan iska dhaaf insha allahu tacaala marun baad ka tegay halka dhaqarxumada lagu yaqaano asalaamu calaykum
jazaaka allahu khayran sheikh insha allahu tacaala waxaa jira dad fara badan oo walaalaheena xanuunsan gooni waxaa loo soo qoray laba wiil oo caruura oo yaryar oo dhakhtarka yaalla labaduba ay aada iyo aada u ildaran yihiin waxay codsanayaan culimadiina inay duceeyaan dadkuna ay duceeyaan insha allahu tacaala ilahay caafiyo sidoo kale waxaa dhinac yaalla gabdho iyo wiilal iyaguna aan xanuunsanayn laakiin le waxaanu nahay kama liidano qolooyinka waxaanu bugnaa guur wiilashu waxay soo qoreen warqad khaasa waxay leeyihiin waxaanu nahay wiilal udhexeeya saddex iyo labaatan jir ilaa shan iyo labaatan jir waa shaqaysanaa balwad ma lihin qaad ma cunno khamre ma cabo ma cabno sigaar ma cabno gabdhaha saalixaadka maanta o dhan la isugu ducaynayay waxaanu rabnaa in wax nalaga siiyo oo aad nala raadsaa meesha joogaana naloo tilmaamo sidoo kale gabdhaha ma badno laakiin hal gabadh baanu ka haynaa tidhi dahab baan bixiyey waxaana u bixiyey in laygu soo duceeyo guurdoon baan ahay nin wanaagsan oo saalixa in ilaahay siiyo marka sheekh mustafe culimadii hore waxay dhahen sheekh mustafe u reeb isagaa magaalada degan bal dadkaas sidii
erayaan horay diin idhaa ku celcelinaya waxa weeyaan ilaahay baryadiisa laguma hoogo ilaahay waxaad dhab uga barido adigoo ay niyad kaasay oo ilaahay subxaana watacaala aada u cibaadaysato fooda dhulka u dhigtay ilaahay waa kaa aqbalaya subxaana watacaala dadka muslimiintiina inay isku kaalmeeyaan baryada iyana waa wax sharcigu baneeyey ilahay waxaan weydiinaynaa subxaana watacaala carruurtaa yaryare bukta in caafimaad fiicana la siiyo ilaahay kuweenna buka inuu caafiyo kuweenna caafimaad qaba in loo ziyaadiyo kuweenna mubtalaaga in alla caafiyo allahuma shfi mardana wacaafi mubtalaana allahuma shfi mardana wacaafi mubtalaana hablo iyo inamaba in guur saalixa alla siiyo subxaana watacaala midna waan idiin sheegaya weliba waalidka iyo dadka waaweyn shareecada islaamka iyo dhaqankii dadkii salafu saalix wuxuu ahaa wiilku inuu walaashii u raadiyo nin fiican oo aabbuhu inantiisa u raadiyo nin fiican oo hooyadu inanteeda u raadso nin fiican marka la helayo qof fiican wax laga xishoodo maaha waxaad moodaa inagu ka soomaali ahaan ama dhaqan ahaan dhaqankeennii hore waa ka jirtay in odaygu uu yidhaahdo nin intuu yimaada inan baan ku siiyey isagoo inantiisa qof khayr qaba la doonayay inkastoo ay dhacda mararka qaarkood in si xun loo isticmaalo waxaan weedhan u tilmaamaya waxa weeyaan in inantaada aada u sahamiso ama inankaaga aada u sahamisaa waa khayr waa wax diintuna banaysay macnaheedu maaha inaad qasbayso oo cid aanu doonayn aad madaxa ka gelinayso laakiin sahamku waa inaad wax u soo aragto oo tidhahda aaba bal iska eeg wiilkaasi aniga aad buu iila fiican iyo waa khayr qaba eh bal adna iska hubi hadday iyadu ku qanacdo marka ha guursato inanka inaad tidhahdo aaba reer hebel inan fiican buu dhalay oo khayr qabta ah ee bal iska eego hadduu ku qanco uu guursado idan aabbaha iyo hooyada iyo dadka waaweyni inay dhashooda iyo asxaabtoodaba ay u noqdaan dad sahan u ah waa masale loo baahan yahay oo mujtamacu inuu isgargaaro oo wanaagga isku gargaaro waa wax loo baahan yahay wax xun maaha saaxiibkaa inaad inan fiican usoo eegto ama saaxiibaddaa inaad inan fiican u eegto haddiiba ay suurtagal tahay marka marka hore waxaan ku boorinaya dee mujtamac fiican buu walaalkay halkan ku sheegaya hable iyo inamaba leh ilaahay inuu isu sakhiro idina ay isu raadcaysaan waxaan kaloo intaa ku daraya dee waddankiina rag fiican iyo hablo fiicaniba waa joogaan ee iyaga laftooda weliba qoladiinan dabadaa ka timaada waa loo xil qabaa inaa wax badan sidataan baa loo haystaa marka rag iyo dumarba waa laydin xil qabaya haddaa waddankiina tagtaan ee taana ha moogaanina marka waxaan leeyahay hablo iyo inaba inaba ilaahay guur saalixaa siiyo xifadooda allaha u dhowro kuwii xumaha ka fogaado alla ha ka yeelo kuwii khayrka alla uu ku sugo alla subxaana wa tacaala ha ka dhigo dad tuuban oo saalixiina ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigo guryo wanaagsan kuwa alla siiyo oo hablaana inama fiican alla ku beego inamadana hablo fiican alla ku beego alla subxaana wa tacaala ha u fududeeyo ilahay waxaan ka rajaynaynaa inaanu ina hoojinin dembigeenna inuu dhaafo kii waalidkeen dhaafo waalidiinteenii hore in alla u naxariisto innagana in ilaahay inooga daba naxariisto galiyo sharkeeda in alla inaga hayo muslimiintaasi dhibaataysan ee dunida ku kor nool in alla subxaana wa tacaala uu gargaaro kuwa qooqay ee kibray ee cid aanay waxba kulahayn tumaya in alla ka soo qabto subxaana wa tacaala wsala allahuma cala nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbi waslm alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin